roob xooggan oo maalmihii lasoo dhaafay ka da-ay degmada wanloweyn ayaa saameyn ku yeeshay bulshada danyartaa gaar ahaan kuwa barakacayaasha ee ku jira guryaha ka samaysan cooshadaha sida bacaha iyo tiirarka aan adkayn islamarkaana celin karin haddii roobku uu yahay mid xooggan qaar ka mid a barakacayaasha ku nool degmada wanloweyn ayaa ka hadlay sida roobka da-ay uu saameeyey waxayna codsadeen inay helaan bacaha roobka laga gala iyo raashin ay cunaan daani damadho wal maquusana andhibaataysagno biila wala kagaada raashinka gaadaani malmaalata kagaadaani walmehnin dhiiwoy walmale maalata dhiidan naari mana dheedar ookiyo hora niquboyan biya dhaha jiifna raashin darbaalyaal in raashin yoona ya rabna on darbaalyaal in raashin yoona lee odsigoyn yoona malma kaarki oo beesa kaqaadan oo goti laftun ad argoyto mara beesa kadhii jirta ka usdaani qaadaani sika adeegdaani hadda mar dhow bees masinin kadhiine masku basane bees laangnayan taale heerka taale mandhasini waagay roob hadda bismillahi rahmaani roob bilaawada mandhee soo qubooyaan ba mahaysano may ku osdaane may ku osdaane ini sinin fasaxto lacagtii hor una qaadaani baan baahagna raashin aan baahagna tiidee lamaad rowanay bilaawday haddana aragday mandheey roowaha noo galo biyaha noo galoy baayin baahagna lacagaan baahagna wax welbi aan baahagna asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu walaalahayno intii dalka iyo dibadda jira aan masaakiinaa nahay saddex sano waayo inu wax goosanan dhiigada anaa ku dhex jirnaa buushaxan gogol ma haysino raashin ma haysino jiriyaa noo dheer tahay caafimaad ma qabno daryaal ma haysino laftaas unbaa haysanaa laftii nin wax nagu siinoo hay male intaasay bilood waayo wax un ku cunoo hayna male walaalahayna inoo gacamtaan noo taagtaan noo soo fidisaan aa u baahannahay dhibaatadan inoo nigu soo gaartaan aa u baahannahay intii dalka iyo dibadda joogtaan walaala soomaaliyeed intii idinka tihiin walaalayaalow dhibkaa noogu soo dhaama asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaalow intii dal dibid joogta waxaan idinku codsanaynaa rafaadaan nahay gaajaan nahay waa rafaadsan nahay laftaasaan badar ku qaadanayn raashin aan ku qaadanayn intaasoo bilood badar ma qaadana raashin ma qaadana waa rafaadsan nahay waxaan agoomanka aan haysanaa dhanka kale guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada walnoweyn oo kormeeray kaamamka dadka barakacayaasha ay degan yihiin ayaa sheegay in dadka danyartaa ay wajahayaan duruufo adag oo dhanka nolosha ayna u baahan yihiin gargaar maanta waxaan soo booqanay kaamamkii oo magaalada qayb ka mid ah waxaan soo booqanay xaaladooda iyo baahiyadooda iyo wahooda inaan aan ogaano daruufo badan iyo baahiyo badan aa ka jirto in oo loosoo gargaaro ayaan baak ugu direynaa ay qabaan oo dad oo gobolada iyo baadiyada iyo qeybo ka mid ah ka imaadeen ay ka mid yihiin gargaarka waxaan ka codsanaynaa ummaddan in ay si deg deg ah igu soo gargaaraan sanad walba xilli roobaadka waxa ay dadka barakacayaasha wajahaan duruufo adag maadaama aysan haysan hoy fiican oo ay ka galaan dhibicda roobka guryaha ay degan yihiinna ah kuwa ka samaysan boco iyo geedo la isku geeyay oo aan celin karin dhibicda roobka